أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروط صحة الصلاة صلاة أنسعتان كذا شروط ديدي أيها ألقى الشيخ إنه قهد ليا واتين شروط هرى صلاة رهيدنا إنه صامرني لكن تا شروط الوجوب إذا عدي أي كواجب أي أي لو شرديني kanna waa ansixitaankeedii shuruuddii loo shardinayey markaa shardigu waa shayga maahiyada iyo xaqiiqada salaada ka baxsan lagama maarmaan karaa wahee ka horreeya shuruudu sixati salaati salaadda ansixitaankeeda shuruuddeedu khamsata cashara waa shan iyo toban alislaamu ka ugu horreeya waa islaannimo waatamyiizu wax kala garasho wa dukhuulu lwaqti waqtigii salaadu inuu galo waalcilmu bifardiyatihaa inuu faradnimadeeda og yahay wa an laa yactaqida wa inaanu u rumaynin fardan farad iyo rugni min furuudihaa ka mida sunnatan sunne waa inaanu u rumaynin waaltahaaratu cani alxadahayni labadii xadad ee waysana'aantii iyo kii weynaa iyo jinaabadiiyo lamidkaana waa inuu ka daahir yahay wa tahaara cani najaasa waa inuu ka daahir yahay fii sawbi maradii waalbadani jirhkii waalmakaani iyo meeshiiba waa inay intuba daahir yihiin waxau leeyahay sheekhu shuruudda ay ku ansaxdo salaaddu waa shan iyo toban waxa ugu horreeya islaannimo oo waajibnimadeedana waa loo shardinayay islaamnimada ansixitaankeedana waa loo shardiyaa oo kama ansaxayso salaaddii cid aan muslim ahayn waayo daa'iradiiba waa ka baxsan yahay ka tegiddeeda laakiin waa lagu ciqaabi tamyiiz ayaa iyaduna shardi oo waa inuu wax kala garanayaa manaaciddaa salaadu ay ka casay qof tamyiiz iyo wax kala soc iyo wax kala garanna waa inuu yahay oo ilaa toddoba jir marka uu ilmuhu gaadho ayaa la yidhaahdaa waa mumayiz ee uu su-aasha fahmayo jawaabta celinayo ee uu yacni keligii waxdhanayu keligii isjoonayu keligii cunayo ee ismaamuli karayo ayaa mumayiz la yidhaahdaa markaa mumayizka dee waa kii lagu farayay toddoba jir markuu gaadho toban jir ee lagu garaacayey ee haddii aanu tamyiizda lahayn oo heerkaa uu ka horreeyo salaaddii xataa ka ansixi mayso weeye waktigii salaaduna waa inuu galaa oo shanta salaadood waataynu soo tilmaannay mid weliba awalulwaqti iyo aakhirulwaqti bay leedahay wakti ay salaadu bilaabanto iyo wakti aakhirahoo ay dhammaato ay baxdo markaa labadaa ka dhaxayntooda dee waa inuu tukadaayo waktigii salaaddu waa inuu soo galaa wakhtigeedina aanu bixin weliba ilaahay awqaaddaa wuxuu ka yeelay awqaad munaasib ah oo qofka muslimka ah duruufdiisa la soconaysa oon wakhti badanna ka qaadanaynin waayo mar hawshii iyo camalkii uu qofka musibka hayay uu dhammaaday iyo maruu bilaabmayo ayuunbay inta badan awqaaddu ay yihiin masalan salaada subax oo kale dee xilligaa uu maalintii cusbayd bilaabayo ayuu markaa toosayaa u weysaysanayaa oo markaa khaaliqii markaa uu hortegayaa u ilaahay nafaqaya shuxna iimaaniya buu qaadanayaa kadaalika duhurkii xilligaa markaa ayana uu soo dhammeeyo shaqadii ayuu iyadana tukanayaa haddana istiraaxo yar baa ku xigayso gelinkii dambe haddana bilowgiisii salaaddii casar ayaa ka horraynaysaa marka haddana shaqadaa lasoo dhammeeya maqribkii iyo cishaayigaoo markaa isaguna habeenkii gudagelkiisia ayaa ku sixayso awqaadda munaasibka ayaa ilaahay uu yeelay waana dee wakti ina salaada kaana cala almu'miniina kitaaban mawquuta wakti go-an bay leedahay oo lagamana horraysiin karo lagamana dib marin karo waxaa kaloo sheekhu leeyahy waalcilmu bifardiyatiha waa inuu og yahay faralnimada salaada haddii uuse uun dadkiiba waa tukanaya ana iska tukawna taxba ka ansixi maayaan ee waa inuu qofkan muslimka ay cibaadada xaqeeda mariyaa oo uu ogaadaa inay tahay faral markuu la yimaadana abaalmaru kelaya hadduu ka tagana lagu ciqaabayo oo uu gutaa isagoo rumaysan waajib ilaahay saaray inuu yahay waxaa kaloo shardiga inaanu caqiideyn faral faralyaalkeeda ka mida sunneen qofku haddii uu qof aqoon la yahay dee waa inuu kala saarayaayo arkaantii iyo sunnayaashii wixii ay u kala saaran yihiin haddii aanu aqoon lahaynna waa inuu u rumaysnaadaan qaarna inay faral yihiin qaarna sunno yihiin waanu isaga waxba kala saar saarin waxaa kaloo shardiga inuu ayadana daahir ka yahay labadii xadaf oo qofku marka uu salaadii tukanayo ilaahay ishortaagayo dee isagoo xadadkii yaraa ee waysela'aantiia iyo xadadkii weynaaye jinaabadii xadadkii wixii la mid aha iska soo daahiriyey waa inuu istaagaa oo uu iska daahiriyaa haddii uu markaa dee helayo biyo uu iskaga daahiriyaa biyo hadduu waayona gebagabaysi haddii uu labadaba waayana xurmatulwaqti buu tukanayaaba yidhahdana faaqidu tawrayn baa la yidhah haduu labadaba qofku waayo marka waa inuu labadaaba ka daahir yahay waa inuu ka daahir yahay nijaasadii maradiisa jidhkiisa meesha uu istaagayo intubana waa inay daahir yihiin oo maradiisu aanay nijaas iyo wixii uu sitay oo aanay nijaas lahayn jidhkiisu waa inaanu nijaas lahayn meeshan uu ku tukanayo ilaahay ku caabudaya waa inaanu nijaas lahayn markaa qofkii karaya inuu markaa iska bedelo ee nijaastaa ku tukaya isaga salaaddiisi ma ansaxayso shuruudu sixati salaati khamsata cashara waa shan iyo toban alislaamu mid waa islaamnima wa tamyiiz wax kala garasha wa dukhuulu lwaqti waqtigu inuu galo waalcilmu bifardiyatiha faralnimadeeda inuu og yahay wa an laa yactaqida fardan min furuudiha sunna waa inaanu caqiideyn waahaaratu cani lxadafayni labadii xadadkii weynaaya kii yaraaba waynu ka daahir yahay waahaara waa inuu ka daahir yahay cani najaasa nijaaso fi sawbi marada walbadani jidhka walmakaani iyo meeshu ku tukanaya wa satru lcawra cawradaas surideeda weeye waistiqbaalu lqibla iyo qiblada qaabilitaankeeda fii gayri naafilati safari lmubaax safarkii bannaanaa sunnihiisa waxaan ahayn wa salaati shiddati alkhawf iyo salaaddii cabsi ee badani jirtay waxaan ahayn wa tarku lkalaami hadalka tegiddii ayaa la shardiyaa wa tarku alafcaali alkasiira ficillo fara badanka tegiddood ayaa la shardiyaa wa tarku lakli washurbi cunid iyo cabidka tegiddood ayaa la shardiyaa wa an laa yamdiya waa inaanu tegin rugnun qawliyun rugni qawliya ow ficliyun ama mid la sameeyo ah maca shaki fii niyati taxarum isagoo ka shakisa niyadii xidhashada ow yatuula ama aan u dheeraanin zamanu shaki xilliga shakigu wa an laa yanwiya waa inaanu niyeynin qadca salaa salaada goynteeda ow yataradada fii qadcihaa ama goynteeda aanu ku noqnoqonin wa cadamu tacliiqi qadcihaa bishayin goynteedana waa inaanu waxba ku xidhin waxa uu leeyahay sheekhu waxa kale oo shardiga cawradii in la asturo oo libaas iyahu lagu asturo daahir ah oo qarinaya yacni cawrada muuqashadeeda hadduu qofku yacni bacoo kale u qaato u noqon mayso shay nijaasiba u noqon maayo markaa malbuus daahir ah oo safiiq ah oo cawradii aanay ka muuqanaynin waa inuu ku asturaa marka cawrada ragguna dee waa xundhurta iyo labada lo wixii u dhaxeeya dumarkana maa siwa alwajhi waalkafayn wejiga iyo labada kaf wixii ka soo hadhay weeye intaasoo dhan bay qarinayaan oo xataa gommadaha inay markaa muujiyaani waa mid laga maarmaana waa tii saabiyadda ahayd tusalli mara fi dirc ma ku duwan kartaa idaa kaana saabiqan yuqadi duhuura qadamayha markuu gomadaha muuqashadooda uu qarinayo waa ku duwan kartaa ama cidla ha joogto ama markaa cid hala joogto waa inay saa isturtaa waxaa kaloo sheekhu leeyahay waxaa rugnia ee shardiyaysna inaan rugni qawli ah oo kuwii lagu qawli jiray sida faatixada oo kale ah ama ficli oo kuwii la samayn jiray oo kale ah sida rukuucda oo kale waa inaanu tegin oo aanu rugnigaa qabanin isagoo uu ka shakisan yahay niyadii xidhashada ama wakhtiga shakigu aanu dheeraanin macnaha niyada xidhashadu waxa laga maarmaan weeyaan waa salaada dee furaheedii haddii uu rugni sameeyo masalan faatixada oo kale ayuu akhriyay ama ficli oo rukuucdii oo kale isagoo niyadii ka shakisan salaaddiisu waa buraysaa waayo shardigaa uu rugnigaa uu sameeyey dee waa bilaaniyo waa bilaaniya bay leeyihin marka waa inaanu tegin oo aanu bimacnaa akhrin ama samaynin rugni kuwa lagu hadlo ah ama kuwa la sameeyo ah iyadoo qofku uu ka shakisan yahay niyadii xidhashada hadduu niyadii xidhashadaba ka shakiya dee waa inaanu sii wadine waa inuu dib u noqdaayu dib usoo xidhaa waana inaanu niyeynin salaada goynteeda ama jariddeeda iyo goynteeda aanu ku noqnoqonin waana inaanu goynteeda waxba ku xidhin haddii uu niyayuu idhahda iskaga bax salaadii waa ka burtay hadduu yidhaahdo gaadhigaa haddii la istaado aada raacaysa ood guuxiisa maqasho salaada waan ka baxaya ayana imika abay go'day oo waa inaanu waxna ku xidhin waxna goynteedana waxba aanu ku xidhin waxbana aanu taradud iyo midnaba aanu ku samaynin waxaa kaloo ka mida shuruudda istiqbaalu lqibla inuu qiblada qaabilo markaa qiblada in la qaabilo qofku qiblada u jeestaa waa shardi ka mida shuruudda salaaddu ay leedahay haddii markaa kacbadii arkiyana dee waa inuu caynteeda qaabilaa haddii aanu arkayna jihadeeda u dhinacay ka xigtaba fawalluu wujuhakum shatra ilaahay baa idhi u jeediya wajiyaalkiina xagga masul xaraamka iyo kacbada laba goor oo ay qaabilitaanka qibladu dhacdaa buu inoo sheego fii kayri naafilati safarin mubaax safar mubaaxa qofku haddii uu ku jiro safar bannaan oon safar macsiya ahayn salaad sunno ahna u raaxiladiiyo gaadiidkii uu ku taagnaa uu ku dul sunnaysanayo qiblada qaabilitaankeedu wuu ka dhacayaa oo taasi waa mid midna waa salaatu shiddati alkhawf faral ama sunno midkay doonto ahaatee dagaal mubaaxa qofkii ku jiray ama cadow ka cararayey ama bahal ka cararayey ama cid kale ay saysteen ayaana qiblada qaabilitaankeedu wuu ka dhacayaa wa tarku lkalaam waxaa shardiga hadalka inuu ka tago oo aanu wax hadal kale aanu ku hadlin oo aan ahayn dee adkaarta iyo qiraa'atu lqur'aanka waayo nebigu sala allahu alay slam uxu uhi salaadan waa ilaahay xuskii iyo qur-aan akhrintii oo hadalka dadka uma subabayn wax lagu yidhi yidhaahdaa waana inuu afcaal fara badan iyo falal fara badan waa inuu ka tagaa oo qofka loo qaadanayo inaanu salaad ku jirin aanu kala wadinu gacmihiisa iyo lugaysaa ila haddii kale wuxuu noqonayaa qof salaadiiba ka jeeste waa inuu cunid iyo cabid ayadana ka tagaa oo haddii uu wax cuno ama uu cabo salaaddiisu way buraysaa fuqahada qaarna waxay arrimahan qaarna shuruud bay ka dhigaan qaarna waxay ka dhigaan mubdilaat markaa haddii shuruud laga dhigana waa ka tegiddooda iyo iska dayntooda hadalka iska dayntiisa ficlada iska dayntooda cunidda iska daynta cabidda iska daynteeda saasay noqonaysaa haddii markaa shuruuddooda gaar laga dhigo waxyaala mubdilaadka gaar laga dhigana dee mubdilaadka hadalkii baa ku jira afcaashii faraha badnayd oo cuniddii iyo cabiddii waxyaalihi salaada burinayey ayay noqonayaan marka isagu mubdilaadkii salaada gaar umugamu dhigin laakiin mubdilaadkiibuu ka tegitaankooda shardi ka dhigay waanay sameeyaan kutubta fiqiga qaarkood sidaa rugni qawli ama ficliya saynu horeba u sharaxnay waa inaanu isagoo qofku niyadii xidhashada ka shigtay iyo aanu wadin ama zamanka shakiga aanu dheeraanin waa inaanu salaada goynteeda niyon ama aanu ku noqnoqon goynteeda goynteedana waa inaanu waxba ku xidhin wasadru lcawra cawrada asuritaankeeda ayaa la shardiyaa waistiqbaalu lqibla qiblada qaabilitaankeeda la shardiyaa fii kayri naafilati safarin mubaax safarkii bannaanaa sunnihiisii waxaan ahayn iyo wa salaadii shiddati alkhawfi salaaddii cabsida badani jirtay waxaan ahayn ayuu qaabilayaa qibladii wa tarku lkalaami hadalka tegiddii ayaa la shardiyaa wa tarku alafcaali alkatiira ficillo fara badan ka tegiddood wa tarku lakli washurbi cunid iyo cabid ka tegiddood ayaa iyana la shardiyaa oo afcaashaa faraha badan ee salaada ka burinaysa waxaydhahan waa kuwa xubnaha waaweyn ka yimaada xubnaha waaweyn wixii ka yimaada wey markaa debnaha iyo dhegta iyo carabka iyo xiribaha iyo faraha iyo dhaqdhaqaajintooda ama ha bataan ama ha yaraadaane waxba may dhibaan iyagu ee laakiin waa xubnaha waaweyne gacan lehee lug lehee madaxa lehe wa an laa yamdiya rugnan qawliyin waa inaan sugi aw ficliyun ama la sameeyaa maca shaki fi niyati taxaruba iyadoo laga shakisan yahay aw yatula amaanu dheeraan zamanu shaki haddii waktigii shakigu uu muddo dhan ahaado oo marka dambe xasuustana iyadana dee salaadiisi waa ka buraysaa muddo dhan u shakisanaabuu ayuu waday wa an laa yawiya qadca salaati salaada jarideeda iyo burinteeda waa inaanu yoonin aw yataradada ama taradi ku noqnoqodiyo shaki fii qadcihaa goynteeda wa cadamu tacliiqi qadcihaa bishayin jarideedana waa inaanu waxba ku xidhin abcaadu salaa salaada sunnayaasheeda abcaada la yidhaahdo ayuu halkana inooga hadlayaa abcaad waxaa la yidhahdaa sunnayaasha ayaa waxay u qaybiyaan abcaad iyo hay-aad marka abcaad waa sunnayaasha ay dhadaan haddii laga tego sujuudsahw baa lagu kabaa hay-aadna waa kuwa aan hadduu qofku ka tego sujuudsahwi lagu kabin marka abcaadu salaati cishruuna waa labaatan alqunuud waa qunuudka subaxa wa qiyaamu iyo istaagiisa wasalaatu cala nabiy sala allahu alay slam fiihi ku salliga nebiga wa qiyaamuhaa iyo salligaa istaageeda wasalaamu cala nabiy sal l slam salaamta nebiga iyo wa qiyaamuhu istaagiisa wasalaatu cala alaali fiihi aalka nebiga oo lagu saliya wa qiyaamuha iyo istaaga wasalaamu calayhim aalka oo la salaamo fiihi qunuudka wa qiyaamuhu iyo istaagiisa wasalaatu cala saxbi fiihi ku saliga asxaabta iyo wa qiyaamuha wasalaamu calayhim fiihi wa qiyaamuh salaamda iyo asxaabta watashahud alawal atixiyaadka hore wa qucuuduhu iyo fadhigiisa wasalaatu cala nabiyi sala allahu alay slam fiihi ku saliga nebiga lagu salinayo atixiyaadka hore wa qucuuduha iyo fadhigeeda wasalaatu cala alaaliya ku saliga aalka fi tashahud alaakhira atixiyaadka dambe wa qucuuduhaa iyo fadhigeeda waxa uu sheekhu leeyahay waa labaatan waxaad arkaysaa wuxuu kala tirinayaa shaygii la akrinayay iyo iyo meeshii lagu akrinayay buu kala tirinaya iminka qunuudkii iyo qiyaamkii buu kala tirinaya waayo qofka haddii dee aanu qunuudkiiba garanay waxay leeyihin inuu intii taagnaado ayaa sunno u noqonaysa oon ka dhacaynin sidaa daraaddeed baa mid walba ay u raacinayaan markay qiyaamkiisa iyo istaagiisana markaa wuxuu leeyahay ka ugu horreeya waa qunuudkaa salaada subax iyo istaagiisa shaaficiye markaa iyow qunuudka waxay qabaan salaadaa subax oo si joogto ah iyo witrigan ramadaanta niskiisa dambe ayay iyagu qabaan in la qunuudayo nebigana sala allahu alay slam cumuuman qunuud way ka sugnaaday waxaa jirtay bil uu qunuudayey oo uu qolo asxaab quraa ahayd oo toddobaatan ahoo laayey cusaye iyo ricli iyo dakwaan iyo qolo la odhan jiray ayaa u yimi waxay leey yaa rasuula allahi waxaadna siisaa niman qur-aankana soo bara deetana toddobaatan soo oraggii qur-aanka yaqaanaya buu u diray markay meel dhexe marayaan bay isugu qayshadeen oo birtay ka asleen arrinkii baa nebiga aada ugu adkaaday dabeedna muddo bil ah ayuu qunuudaya isagoo nimankaa nacdadayo habaaraya taasi markaa nebiga sala alla alay slam mid ka sugan weeye meelo kale uu qunuudaynayana waa jiraan xadiidka laakiin isagu ay shaaficiyadu deliishadaane bil ayuu qunuuday isagoo qola habaaraya dabeedna waa ka tegey amaa subaxa falam yazal yaqlatu xataa faarqa dunya ilaa adduunyada faaruqay subaxa iyadu waa qunuudi xadiidkaasi ma sugna markaa shaaficiye ayuu xadiidkaasi ay deliishadeen waxay u qabaan inuu sunnaha abcaaddaa ka mid yahay haddii laga tagana sujuudu sahwi lama imanayo halkaa culimmada qaarkood ama bacdu lmadaahibna ay qabaan inuu bidco yahay waayo xadiid sugan ayaa wuxuu leeyahay abimaalig ninka la yidhaha ubayi baan ku idhi waxaad daba tukatay rasuulka abubakar cumar cuhmaan cali intaba waad ku daba tukatee ma qunuudi jireen ey bunaya muxdasun buu idhi may waa shay bidcaa buu ihi oo muxdatha marka culamada kalena adkaasiyo qaar la mida ayay deliishadeen waana mas'ale markaa aan wax sii weyn ahayn mudnayn markaa khilaaf fara badan iyo dood fara badan iyo kala tag iyo masaajida lagu kala haajiro midnaba aan keenaynin oo iska basiida weeye imaam shaafici oo qunuudka qaba waxaa la sheegay inuu baqdaad tegey oo abu xaniifa ka sheekh yahay abu xaniifana dee ugu daaweynaa nimanka wuu iska daayay dabeetana qunuudkii isagoo dhawraya markaa khaatirka abu xaniife haddii lagu kala tegayo jamac iyo masaajidka baa lagu kala yaacayo qunuudlaan waa loo qunuudaya wax dhibaatay kuma jiraan markaa qunuudkii iyo istaagiisa weeye mid ku salliga nebiga lagu salliyay iyo qunuudka dhexdiisa iyo qiyaamkiisa iyo istaagiisa salaamta nebiga la salaamayo qunuudka dhexdiisa iyo istaagiisa ku salliga aalka nebiga iyo qiyaamka ee qunuudka salaamta aalka nebiga qunuudka dhexdiisa iyo istaagiisa salaamta asxaabta lagu saliyayo qunuudka dhexdiisa iyo istaaggeeda iyo salaamidda asxaabta nebiga la salaamayo istaaggiisa intaasi waa arrimo qunuudkii iyo markaa istaagyadiisa un la xidhiidhaa ka labaadna waa atashawud alawal waa atixiyaadka hore iyo fadhigiisa oo atixiyaadkii xataa hadduu keli waayo dee fadhiga ka dhici maayo ku salliga nebiga lagu salliyo atixiyaadka hore dhexdiisa iyo fadhigiisa wasalaatu cala alaali fi tashawud alakhiir ku salliga aalka nebiga atixiyaadka dambe lagu salliyayo wa qucuuduha iyo fadhigeeda oo kan waxaa la yidhi haddii uu qofku dee sujuudisaa baa loogu kii muu markaba u noqdo waxay yidhaahdeen waxaa taasoo kale lagu suuraysanya inuu imaamkii ka tegey oo u imaamku u sheego inuu ka tegey ayaa lagu suuraysanayaa bay yidhahdeen ila ka tegitaanka sujuudisaa baa lagu kabayey ama markaba waa lala imanaya haddii aanu wakhtigiisu dheer waxaa la imaamkoo ka tegay oo dee u sheega ama uu maqlayo isagoo la jaaroon ku salliin bay noqonaysaa abcaadu salaati cishruuna weeye alqunuut waqiyaamuhu qunuudkiiyo istaagiisa wasalaatu cala anabiyi sala allahu alay slam fiihi ku salliga nebiga waqiyaamuhu iyo istaaga istaaggeeda wasalaamu cala nabiyi fiihi salaamta nebiga fiihi qunuudka dhexdiisa iyo waqiyaamuhu istaagiisa wasalaatu cala alaali fiihi aalka nebiga kusaliyidiisa iyo waqiyaamuha istaaggeeda wasalaamu calayhim aalka salaamitaankiisa fiihi qunuudka dhexdiisa waqiyaamuhu iyo istaagiisa wasalaatu calaa saxbi fiihi asxaabta nebiga kusaliyidooda iyo waqiyaamuha istaaga istaaggeeda waasalaamu calayhim salaamidda asxaabta fiihi qunuudka dhexdiisa iyo waqiyaamuhu istaagiisa watashawud alawal atixiyaadka hore iyo qucuudu fadhigiisa weeye wasalaatu cala nabiy sala allahu alay slam fiihi iyo ku salliga nebiga lagu salliya atixiyaadka hore qucuuduha iyo fadhigeeda wasalaatu cala alaali iyo aala kusalligiisa fi tashawud alaakhiri atixiyaadka dambe wa qucuuduha iyo fadhigeeda marka waxyaalo fara badan oo markaa isagu la dheeraad yahay baa jiro oo aanay markaa ku darin fuqahada kale shaaficiyadu sunanu salaa salaada sunnayaasheedii aan ayagu ahayn abcaaddaa lagu kabayo sujuudu saawiga aan ahayn markaa sunan waxay dhahaan salaaday ka horreeyaan sunnayaalna salaada dhexeeda yimaadaan sunnayaalna waa salaada dabadeed sunnayaasha ka horreeya aadaanka iyo aqiimitaanka iyo cadayashada iyo meel wanaagsan istaagiddeed iyo ayaa ka mid a sunayaasha salaada dhexdeena isaga inoo sheegi doono wuxu uhi suxnu salaati kasiira waa fara badan yihiin minha waxaa kamid ah rafculyadayni labada gacmood oo kor loo qaada cinda takbiirati alixraam marka uu qofku xidhanayo wa cinda arukuuc marka uu rukuuci wa cinda arafci minhu iyo markuu ka toosi wa cinda alqiyaami min atashahud alawal iyo ka kicitaanka atixiyaadka hore agtiisa wa ducaau listiftaax iyo ducada loo yaqaan ducaau listiftaax watacawudu iyo shaydaan iska naarka wa ta'miinu iyo aamiinta wa qiraa'atu suura suura akhrinteed fii mowdicahaa meesheeda walisraaru waaljahru hoosu dhig iyo koruqaad fii mowdicihimaa mid waliba meeshuu lahaa wa takbiiraatu alintiqaali guurguurka allahu akbarahooda wa nadaru mowdici sujuud iyo eegidda meesha sujuudda waxau leeyahay sheekhu sunayaasha waxaa ka mid a ka horeeya inuu takbiiratulixraamka marka uu xidhanayo inuu gacmihiisa kor u qaado oo markaa gerbihiisa markaa uu la simo iyagoo sidaasana markaa xaggaa qiblada u jeediyo sida xadiidka saxiixa suwani ku timi waxaa kaluu sheegay sheekhu saddex meelood oo kale oo iyagana gacmaha saa kor loogu qaadayo marka uu qofku rukuucayana saasuu u qaadi wa cinda rafci minhu markuu ka toosayana iyadana saasuu u soo qaadi oo dadka qaar baa sidan soo yidhaahdaa ee sidan in kor loo soo qaado xaggan la isku soo jeediya maye waa sidii hore ayuunbaa loo soo qaadaya iyo wa cinda alqiyaam min atashahud alawal qofku markuu atixiyaadka hore atixiyaadsado salaadaha saddexda ama afartaa marka uu atixiyaadsado ee sii kacayo iyadana sidii xidhashadoo kalu gacmaha kor ugu qaadaya wa ducaa listiftaax ducada laya ducaa listiftaaxa oo iyagu markaa siiqooyin fara badan leh subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka asma watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka laakiin shafciyada ayaga ay door bidaan wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati iyo qaabo fara badan oo kaleo ayaguna siiqooyin badan oo nebiga ka sugnaaday ducada istiftaaxa lala akhrinteeda weeye watacawud iyo inuu qofku shaydaanka iska naaro oo ragcadda hore weliba sir baan u akhriya ragcadda hore qirada ka hor ayuu markaa akhrin intaanuu akhriyin qur-aankii ayuu hoos u odhan ragcadda hore waa la isku waafaqsan yahay laakiin ragcadaha kale layskuma waafaqsanaa shaaficiyadu waxay qabaan ragcad kastaba in shaydaan kale iska naarayo oo ragcad waliba ay ragcaddii hore ka socontayo dee qirada aada akhriyaysa ragcaddani faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi dii ay soo gelayso halka ay qabaan madaahibta kalena inay salaada oo dhammi dee midun ka dhigantood taa warraysa haddaa shaydaanka iska naarti kuwa dambe iska naari maysa wa taamiinu taamiintii oo aamiintii ilaahay oo aqbala oo in markaa la shado miimkana la khafiifiyo aamiin la yidhaahdo oo miimka aan la adkaynin iyo aamiin in la yidhaho oo la gaabiyo aamiin in la yidhaha macnuhu buu ka baxaya qaasidiina bay noqonaysaa sidaynu inagu inta badan idhaahno loomana baahno intii allahuma stajibtii laga tegayo oo macnahu markaa uu qofku ula qastinayaa ay tahay ilaahu adaan kuu qasadnee deena ajiib inuu macnaha ula jeedo mooyaane waxaa kaloo suurayaasha ka mid a qiraa'atu suura fii mawdicihaa meeshii ay suuraddu lahayd waa inu akhriyaa oo salaadaha labada ah faatixada marka la akhriyo ragcad kasta suurad baa la raacayaa salaadaha saddexdaa ama rubaaciyadaana labada ragcadood ee hore ayaa iyagana suurad la raacayaa faatixada waalisraaru waljahru fii mawdicihimaa inuu qofku la jahro meeshii qirada kor loo qaadayey inuu hoos u dhiga meeshii hoos loo dhigayey dee waxaa kor loo qaadaa subaxa cishaa iyo maqrib labadooda hore jubcaha ciidaha roob doonta dayaxmadoobaadka taraawiicda witriga in alla inta kalena waa israar iyo hoosu dhigid wa takbiiraatu lintiqaalaat guurguurka allahu akbar ta rukuucda ta sujuudda ta katoosidda intiqaalaadku waa guurguurka rukuucahoodu ee takbiiraadkoodu iyaguna sunayaashay ka mid yihiin sunanu salaati kaiira waa fara badan yihi minhaa waxaa ka mid a rafculyadayni labada gacmooduu kor u qaada cinda takbiirati alixraam wacinda rukuuci iyo rukuucda agteeda wacinda rafci minhu iyo maruu ka toosayo watacawudu iyo shaydaanka iskanaaritaankiisa wata'miinu iyo amiintii marka waladaalli inuu yidhaahdo wa qira'atu suura iyo suurada inuu akriyo fii mawdiciha meesheeda walisraaru waljaar inuu qirada hoos u dhigo kor u qaado fii mawdicihimaa mid waliba meeshii ay lahayd wa takbiiraatu lintiqaali guurguurka allahu akbaraha guurguurkuna waa sunni wa nadaru mawdici sujuud eegidda meesha sujuudda ayaa sunayaasha ka mid ah wadcu raaxatayni inuu labadaa calacalood dhigo fi rukuuci rukuucda inuu marka cala rugbatayni inuu dhigo fi rukuuc labadiisa jir min saaro wa tasbiixu rukuuci wasujuud rukuucda iyo sujuudda tasbiixdooda waliftiraashu iyo goglashada lugta fii kulli juluusin fadhi kasta oo lam yacqibhu aanu ka dambaynin salaamun salaam naqsi wa tawaruku iyo inuu sinta dhulka dhigo fiihi maa fadhiga yacqubuhu salaamun salaani ay daba taallo wa tasliimatu haaniya iyo salaam naqsiga labaad iyo waliltifaatu daymo fi tasliimatayni yamiinan fi lulaa toole midig uu daymoodo wa shibaalan fi haaniya ta labaadna bidix uu daymoodo waxa uu sheekhu leeyahay waxaa sunayaasha ka mida inuu mawdicu sujuud meesha uu ku sujuudayo qofku eego oo sidaas aan u khushuucroon inuu wejigiisa meelaha raaracyo meelaha eega sidii qof xoola bidhaaminaya waxaa u khushuucda markaa ugu fiican ee ugu kaalmaynaya waxa wey inuu mawdica sujuud eego maa markuu taagan yahay mawdica sujuud buu eegi marka uu rukuucsan yahay ayadana mawdica sujuud ama tacda alqadamayn buu eegi markanuu fadhiyo ama atixaadka akhriyaya dee musabaxadiiya buu eegaya laakiin markanuu taagan yahay ayuu ka hadlayay labadiisaa raaxa iyo labadiisaa calacalood inuu labada jirib qabsado marka uu rukuucsaya iyaguna waa sunne haddii uu awoodayu karayo markaa dhabarkiisa iyo luqundiisiya waa inay warqadoo kala noqdaanoo biyo haddii dusha laga shubo ama wax la saaro waa inaanay ka daadanaynin tasbiicda rukuucda subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi buu odhan subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi na wuxuu odhanayaa ta sujuudda qur-aan in la akhriyana nebigu waa diiday ama rukuuc facadlimu fiihi rabba buuli wa ama sujuud faksiruu fiihi ducaa ducada badsada waa xaqayn laydinka ajiibi dooneen iftiraash waxa weeye inuu lugtiisa intuu sidaa dhabarka ugu dhigo inuu ku fadhiisto ayay noqonaysaa iftiraashku waa fadhi kasta oon salaamo naqsi aanu ku xigin dee waa fadhiyadaa dhexe ayay noqonaysaa laakiin fadhiyada salaamo naqsi uu ku xigay macnaha fadhiga dambe ah tawarug buu samaynayaa markaa iminka juluuskii benasetaynka iyo fadhigaa hore ee atixiyaadada hore iyo lugta ayuu saa ugu fadhiisanaya iftirash lugtu goglanaya ku fadhiisanaya tawaruguna waxa weeye taa uu ku salaam naqsanayo lugta sinta ayuu ku fadhiisanaya lugtana wuxuu ka hoos saaraya isagoo midigtana saa u taagay ayuu lugta bidixda ka hoos saaraya wa tasliimatu thaaniya salaamo naqsiga labaad kii hore isaga waynu soo tilmaamay inuu yahay arkaanta ayuu ka mid ahaa ka labaad ayuu shaaficiyu aleyh sunayaashu ka mid yahay waxaa kaloo sunno ah inuu iltifaad iyo daymo sameeyo labada salaamaqsi oo ta horena xaggaa midig eego ta bidixna xaggaa eego oo mar kastaba dhabankiisa laga arkayo dadka xagga dambe ka xigaa waa nadaru mawdici sujuud meesha sujuudda eegitaankeeda ayaa sunayaasha ka mid a wawadcu raaxatayni labada calacalood uu cala rugbatayni dhiga labada jilib korkooda fi rukuuci wa tasbiixu rukuuci wasujuudi rukuucda iyo sujuudda tasbiixahooda ayaa iyaguna ka mida sunnayaasha waliftiraashu iyo lugtiisa inuu goglado fii kulli juluusin fadhi kastoo lam yacqubu salaamun salaama naqsi aanu daba joogin oonu ku cirbinaynin wa tawaruku inuu sinta dhulka dhigo fima yacqubu salaamun fadhiga salaama naqsi ka dambeeyo ayaa sunaa wa tasliimatu haaniya salaamo naqsiga labaad ayaa iyana sunayaasha ka mid waliltifaatu yadayma fi tasliimatayni labadaa salaama waqtiga yamiinu fi lulaa washimaalu fi taaniya makruuhaatu salaa salaadda waxyaalihii loo karaahiyeysanayey makruuhaatu salaa salaadda waxyaalihii loo karaahiyeysanayey kaiiratu waa farabday minhaa waxaa ka mid ah aljahru inuu kor qirada u qaado fii mawdic alisraar meeshii hoos soo dhigi jiray waa cagsu iyo see cagsigeeda waliltifaatu iyo inuu daymoodo ligayri xaajatan la'aan walishaara iyo tilmaamid ligayri xaaja dan la'aan walisraacu deg deg waliitaanu iyo meeluun laasimid iitaan waxau leeyahay sheekhu waxyaalaha makruuhaadka ah ee salaaddii aan jebinayn laakiin abaalmarin badan kaala tegaya ee aan fiicnayn waa farabadanyana waxaa ka mid a dee meelihii qirada hoos soo dhigi jira ad kor u qaado salaaddii duhur iyo casaruun aad kor isaga dallacato iyo sidaa cagsigeeda maqrib iyo cishaayi oo aada hoos isaga dhigto meeshii jaaridiiyo koruqaad qirada lahaydna inaad u qaaddo abuu sunnu ahaa meeshii hoosu dhigi lahaydna inaad hoos u dhigto inaad sunnaha khilaafdad isweydaarisaa talaacu baad ku ciyaaraysa salaaddii ayay noqonaysaa waxaa kaloo sunnayaasha ka mid ah iltifaat iyo daymo ligayri xaja danla'aan oo qofku xaggan iyo xaggan iska eego dadka qaar bay caado isaga tahay sidii oo markaa xoolo celinayo inuu madaxa kulba gees iska eego nebigana markii la weydiiyey ikhtiraasu yakhtarisu shaydaan min salaati axadikum shaydaan baa salaaddii ka dhufsaday bu dhufsasha wey wuxuuna yidhi ligayri xaaja danla'aan buu leey haddii ay dani jirto dee iyada waa la yar eegi oo haddii dee meeshaa dambe waata imka kabihii iyo tuugii wax laynagu imtixaamay haddaad xaggaa dambe ay kaa yar yaallaan ood kolbayd qoodha ka yareegaysa ma hadda in la qaatiyo in kale waa mid kuu furan oo waxba salaadda adi kaa yeeli mayso inaad nuqunta laabta weecisaa baa lagu diiday haddaad laabta wada weeciso salaaddii waa kaa buraysaa laakiin luquntoo keliya weecinteedu salaadda waxba kaa yeeli mayso waxaa kale oo ka mida waxyaalaha makruuhaadka alishaara ligayri xaaja farfiiqid iyo tilmaamidan la'aana inaad markaa iska ishaartood markaa wax tiltilmaantaa waa makruuh laakiin hadday dani jirto dee qof markaa kula hadlayba aad markaa iska joojinayso ama dee ishaarada qofka kor markaa iska joojinayso ama dee qof yaroo meel kusii dhacaya aad qof aad u tilmaamayso qof salaan kaa celiyo oo ku salaamood siaad leedahay hadday xaaja jirto waa furantay lakiin xaaja la'aan ayaan bannaanay israac iyo deg deg israaca meelo badan baa israacu galaayoo dee u soo orod si aad u xidhatid israac waxaa noqonaya inaanad markaa afcaashii salaadda aanad u kaadin oo si xasilooni iyo tumanina ay ku jirto aanad u tukanin ee aad dedejiso iitaankuna waxa weeye qofku inuu meel khaliyahu weligiiba kaga tukado tiir uun inuu eegto ama meel yaruun inuu inuu inuu ku tukado waxaan imaamka ahayn isagu imaamku meel gaar u leeyahy halkaasuun isagu laasimaya laakiin dadkii kale inay warwareegeen waayo deriy ay ku iman karta islayaabaa ku iman kara waxa kaloo wanaagsan dee dhulkaa uu ku tukanaya meel walba waa markhaati kacaysa inaad meel walba kaga tukatee anaad sidii geela meel fadhiisa anaad meel qura uun masaajidka anaad kaga tukanin makruuhaadka salaaddu waa fara badan yihiinoo dee araggu kor u qaada iyo isagoo markaa mashquulo oo meelaha ku ciyaara markaa farihiisa iyo gacmihiisa iyo ayaa markaa ka mid a makruuhaatu salaadi kasiira waa fara badan minha waxaa ka mid aljaaru fii mawdic alisraar meeshii la siraysan jiray waqradii kor u qaado cagsigu iyo see cagsigii waliltifaatu inuu daymado ligayri xaaja dan la'aan walishaaratu iyo inuu isharo ligayri xaaja dan la'aan walisraacu iyo deg deg oo dhowr meelood geli kara oo qiraduu dedejiyo afcaashuu dedejiyo soo gelidda markaas oo uu deg deg iyo orod marha ku soo galo waana midaan habboonayn nebigu sala alla alay sl wuxu uhi markaad salaada timaadaan idinkoo ordaya ha imanine waxaad timaadaan idinkoo sakiino iyo waqaar korkiinaya waxaad soo gaadhaan lan la tukada waxa kalena hadhowtaa dhammaystirta markuu maqlay sanqarrima digdigta aya waliitaanu meel qudha laasimid baa iyana makruuhaadka salaadda ka mid a sujuudu sahwi halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu sujuudu sahwiga sujuudda loo sujuudo sahwi iyo ilow qofka salaadda dhexdiisa kaga dhacay darteed sujuudu sahwi sajdataani sahwiga sujuuddiisu waa laba sujuudood qubayla tasliimi salaantana ka horow ah yusannaani waana la sunneeyaa liaxadi arbacati ashyaa'a afar shay midkood baana loo sunneeyaa tarku bacdin inuu bar ka tago min abcaadi salaa salaadda sunnayaasheeda abcaadda odhan kamida ka mida aw bacdihi ama bacdigaa bar ka mida inuu ka tago walow xarfanba ha ahaadee iyo wa ficlu maa shay sabaydii yubطiluhu burinaya camduhu kaskiisu walaa yubطilu sahwi aanuse burinaynin idaa fucila sahwan marka sahwi loo sameeyo wa naqlu rugnin qowliyin oo la raro rugni kuwii lagu dhawaaqi jiray ilaa kayri maxallihi u raro wa iqaacu rugnin ficliyin rugni ficliyahoo la rido maca ixtimaali ziyaada isagooy suurtagal tahay dheeraad inuu yahayna waxau sheekhu leeyahay sujuudu sahwiga horta waa laba sujuudood oo sujuuddii salaada oo kale ah waktigiisana waa qubayla salaamu intaan u salaamo naqsanin ka hor ayuu sujuudayaa salaam naqsigaa dambaynaya xukunkooduna waa sunna oo haddii xataa uu sujuud sahwi ka taga salaaddii waxba ka noqon maysa laakiin afar arrimood mid ka mid ah haddii ay ku dhaco qofka ayuu sujuud sahwigii la imanayaa abcaadu salaa waataynu soo marray labaatanka ahayd kama soo qaado taxiyaadkii hore waa tarku bacdi min abcaadi salaa mid abcaaddii salaadda ka miduu ka tago waa taxiyaadkii hore oo kale maalan aw bacdihi walow xarfan kamuu wada teginayo atixiyaadkii horu qayb ka mida ka tegi tarku bacdin aw bacdi lbacdi safinaha wuxuu odhan jiray aw bacdi lbacdi buu odhan jiray tarku bacdin aw bacdi lbacdi inuu isagii ka wada tago atixiyaadkii ama inuu isagii qayb ka mida kasii tago walo xaraf keliyaba ahaadee kaa isaga susaw buu la imanaya ka labaadna waxa weeye shay inuu sameeyo shay shaygaa hadduu camdi ula yimaado ay salaadda ka jebin laakiin sahwi hadduu ula yimaado aan salaadda ka jebiyeen marka uu sahwiyo ilow u sameeyo ayay sujuud sahwigii la imanaya masalan hadal yar isagoo ilowsan cunid yar isagoo ilowsan rugni ficliyuu kordhiyo isagoo ilowsan ogobay hadduu cunidda iyo hadalka iyo rugnigaa uu kordhiyo hadduu camdi u sameeyo waa ka buraysa salaada laakiin sahwi hadduu sameeyo ka buri mayso marka hadduu sahwi waxyaalaha u sameeyo sujuud sahwi buu la imanaya ka saddexaadna waa naqlu rugni qowliyin ilaa kayri maxallihi rugni kuwii lagu dhawaaqi jiray buu meelaan meeshiisi aynu u raray way dhacdaa in badan oo dadkan iska maqani nin atixiyaad u fadhiyo oo faatixadii akrinaya ama nin taaganoo atixiyaadsanaya nin baa arkay islaandiisii oo sarajoog ku atixiyaadsanayso xadii maxaa lala fadhiisan buuri fadhigana maxaad ku akri buri marka adigu sarajoogaba atixiyadkii kusoo dhamayso laakiin waxa laga maarmaana eg waa isaga oo ku soo akriyey faatixada halkeedii oo haddana uu halka dheeraad ahaan ugu akriyo ama uu rukuucda ku akriyo ee hadduu kaba tago oo uu hadal ku akriyo dee ma jira rugnigiiba naqlu rugnin qowliyin ilaa gayri maxallihi ka labaadna ka afraadna waa iqaacu rugnin ficliyin maca ixtimaali ziyaada waa rugni ficliya oo dhaca isaga oo ay suurtagal tahay inuu dheeraad yahay masalan rukuuc buu ka shakay inuu ka tegay ama sujuud ama ragcad waa uu la imanayaa dee rugnigaa marka uu samaynayo inuu ziyaado yahay waa wax suurtagal ila waa kan ka shakiye markaa rugni aad ka shakiday oo aad samaysay oo inuu ziyaado yahayna ay suurtagal tahay haddii aad samayso waa inaa isagana sujuud sahwi ku kabtaa sujuudu sahwi sajdataani waa laba soo qubay ila salaami oo salaam naqsiga ka horeeya yusanaani liaxadi arbacati ashya afar shay baana loo sunneeyaa midkood tarku bacdi min abcaadi salaa inuu ka tago mid abcaadii salaada ka mida aw bacdiha ama barhkii walow xarfan xarafba ha ahaadee wa ficlu maa shay samayntii ayaa isaguna tarku bacdin baa keenaysu isagu min abcaadi salaadii ka mida aw bacdihi walow xarfanba ha ahaadee iyo wa ficli maa shay samayntii yubطilu buri camduhu uu burinayo walaa yubطilu sahwi aanu burinaynin waa goorma marka sahwi laa imanaya idaa fucila sahwan marka sahwi loo sameeyo wanaqlu rugnin qowliyin oo la ray ilaa kayri maxallihi meeshiisi meel aan ahayn waiqaacu rugnin ficliyin oo la rido oo la sameeyo bay ka dhigantay maca ihtimaali ziyaada isagoo dheeraad inuu yahayna ay suurtagal tahay sujuudu tilaawa waa sujuudda akrinta loo sujuudo akrinta qur'aanka sujuudu tilaawa arbacata cashara sajda waa afar iyo toban sujuudood tusanu daakhila salaa wa khaarijaha waxaa la sunneeyaa salaada gudaheeda iyo dabaddeedaba fii arbacata cashara mawdican min alqur'aan afar iyo toban meelood oo qur-aanka ka mida walaysa minhaa saad saad ayadu ka mid maaha bal sajdatuhaa sajdatu shukrin sujuuddeedu ayada waa sujuud shukri sujuudda tilaawadu wuxuu waa afar iyo toban sujuudood oo markaa afar iyo tobankaa meelood uu maqno ama isagu akhriyo ayaa uu sujuudayaa ama salaad ha ku jiro oo hadduu salaad ku jira dee waa ama tiisa ama ta imaamkiisa hadduu salaad ku jira cid kale oo khaarijkiyo dabadda sujuud tilaawadeeda u sujuudi maayo ee waa ama tiisa ama ta imaamkiisa wa khaarijaha haddii dabadda salaada uu yahayna waa in dee isaga iyo cid kaleba waa u sujuudayaa akhrintiisa waana afar iyo toban meelood buu dha qur-aanka ka mida oo laba suuratulxaj bay ku jiraan midna waa caraf midna waa racd midna waa naxal midna waa israa maryam furqaan namal aliflaamim tanziil fusilad najmi inshiqaaq iyo iqra waa afar iyo tobankaa ayada tasaad waqara raakican waa anaaba ayadu kama mid ahee waa sajdu shukri bay ahayd ayadu ee sujuud tilaawe ma aha waxaana yidhaha shaaficiyadu haddii ay salaad dhexdeed tahayna waa niya iyo sujuud un waxaa laga rabaa haddayse daba tahay ayagu waxay dhaha waa inuu niyeeya takbiir xidhasho waa inuu la yimaadaa waa inuu sujuudaa waa inuu dabeetana fadhiistaa u salaamo naqsadaa iyagu sidii salaada oo kale hataa xagga tahaarada iyo waxoo dhamma ayay kala mid dhigaan rag badanoo muxaqiqiini markaa dee sujuuddaa mooyaane aanay wax kale u sheeginoo shuruudaa ma arkaana waana imaamu shaafici iyo imaam maalik iyo axmed iyo sunna iyo uqaban abu xaniifana waa waajibeen famaa lahum laa yu'minuuna waidaa quriya calayhim alqur'aanu laa yasjuduun isagoo aayadda isagoo deliishanayu waajibiyey waxaana sugnaatay nebigu inuu najmi akriyay uu sujuuday mar kale oo haddana u suuratu najmi la akriyon cidi ka sujuudin ayaa iyana jirtay marka waa mid sunnaa bal la geray tan aad u akrinaysa iyo tan kale cood u akrinaya mid idaacad ka baxaysa ama rikood la geliyey ayada maxay noqon culamada qaar baa iyagu qasdiga shardi ka dhiga oo qof qaasida oo hadduu mid hurda akriyayo mid markaa iska saawis hadduu akriya aan odhan lagu sujuudi maayo qasdi baa shardiga kuwa markaana qasdi baa shardiga dee waa lagu sujuudi maayo kuwa markaa dee qur'aankii markaa biduuni qasdi wabiqasdina culimo fara badan in lagu sujuudaya ayay qabaan sujuudu tilaawati arbacata cashara sajda afar iyo toban sujuudood weeye tusanu daakhila salaad salaada gudaheeda wakhaarija iyo dabadeedaba fii arbacata cashara mawdican afar iyo toban meelood min alqur'aani ka mid a walaysa minhaa saad sujuudda saad ka mid maaha bal sajdatuhaa sajdatu shukrin waa sujuud shukri sujuudu shukr sujuudda la yidhaha sujuudu shukri sujuudu shukri sajdatu weeye oo tusanu la suneeya khaarija salaati faqad salaada dabadeeda cinda xuduudi nicma nicma markay qofka usoo diridu helo aw indifaaci niqma ama balaaya ka reebanto ow ru'yati mubtalaa ama mid la ibtileeye aragtidii ow caasin ama mid caasiya aragtidii ayaa loo suneeyaa waxau leeyahay sheekhu sujuudda mahadnaqu waa hal sujuuda oo la sunneeyo waana khaarija salaa faqad oo keliya ayada salaada dhexdeeda laguma soo sujuudi sujuudu tilaawaha ayada salaada dhexdeeda lagu sujuudi karaa laakiin ma hadday sujuudu shukri tahay waa salaada dabadeeda uun waana marka qofka nimco iyo wanaag uu helo ama ha filaya ama yaanu filaynin nimco marka uu helo mid aakhiriya mid adduunyaba qof ka maqnaa qof ka xanuunsanaya oo markaa u bogsada yacni ilmo u dhasha nimcaha caamo ay muslimiintu helaan abaar jirto rob waxyar caynkaasoo kale ayuu sugru la yimaado aw indifaaci niqma ama balaaya haddii ilaahay ka dafciyo dee meel baa gubatay meel baa duntay marka baa qarqob ilaahay baa ka bixiyey balaaya ninkaana ka indifaaco ka reebantay iyadana waa sunna wayo xadiid abu daawuud warinayo nebigu wuxuu markuu yimaado arrin farax geliya ama loo bushaareeyey kharrasaajida shukran lilah ilahay ba sujuud ugu dhaco jiray waxaa kaloo ka mida qof la ibtileeyey jidh ama caqli ahaan naqsi laga geliye markaa aragtida ood weliba ka qarinayso ama midcaasi oo macsiyada iyo xumaanta la jahraya isaga kaa waad u muujisanaysaa ilaaha kaa badbaadiyey laakiin kan la imtixaamay waad ka qarinaysaa sujuudu shukri sajdatun weeye tusanu la sunneeyo khaarija asalaati faqad salaada dabadeeda cinda xuduudi nicma markay nicma qofka usoo dirido aw indifaaci niqma ama balaayo ka reebanto ow ru'yati mubtalan ama mid la ibtileeye aragtidii aw caasin ama mid caasiya aragtidii salaatu nafl salaaddii sunnaha ahayd ayuu halkan aynoo gelayaa annaflu luqatan aziyaada dheeraad baa la yidhahdaa wa sharcanna maa talabahu sharcu sharcigu salaada uu inaga doonay baa la yidhi talabana hayra jaasimin doonid aan go'nayn ee doonid markaa iska fududa wa nawaafidu salaati kaiira waa fara badan tahay minhaa waxaa ka mida alciidaani labada ciidood baa ka mid a walkusulfaani labada madoobaad walistisqaa'i roobdoonta walwitru sunnaha witriga waalrawaatibu iyo salaadahaan sunnayaasha salaadaha raaca wataraawiixu taraawiixda waduxaa salaatu duxada wataxiyatu taxiyatulmasjidka wa sunnatu lwuduu sunnaha weysada wa tartiibu haadihi sunnayaashan tartiibintooda fi lfadli xagga fadliga ka tartiibihaa tartiibteeda fi dikri xagga sheegidda aan ku kala tartiibinay ayay la mid tahay bimacnaa siday aan u kala horraysiiyeen sheegidda u kala horraysiiyen ay u kala fadli badan yihin wey wuxuu sheeku leeyahay nafli buu inooga hadlayaayoo sunna salaaddii nafligiiyo sunno ahayd oo nafligu luqa waa ziyaada oo wahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba naafila xagga sharcigana waa waxaa shaaricu waa salaada shaaricu sharcigu inaga doonay doonid aan go'nayn oo tan waajibka dee mid go'an baa laynooga doonay laakiin tani waa dalab aan go'nayn oon jaasim ahayn oon adkayn sunnayaasha salaaduna haddaba waa fara badan yihiin qaar laydiyo habeenkii la tukadiyo qaar nahaariya baa kala jira sunno mutlaqoo iska jaaaan sii daysan baa jira mid faralha ku qaydan baa jira mid jamaca loo suneeyo jamac lagu tukadaa jira mid furaado loo tukadaa jira markaa labada ciidood baa ugu horeeya ciidda ciidalaadxa iyo ciidulfitr alkusuufaan madoobaadki waa kusuufu shamsi iyo kusuufu alqamar alciid madoobaad iyo diyax madoobaad istisqaa oo roobdoontii ah witr oo sunnaha witrigaah ee la tukado ceshaayiga kadib warawaatib rawaatibtuna waa sunnayaasha raaca salaadaha oo ilaa labaatan la gaadhsiiyo mu-akadkooda iyo intaadagna toban baa la gaadhsiiya taraawiixda oo salaada rabadaantii la tukadaa duxada oo salaada barqadii la tukadaa taxiya oo taxiyatumasjidkii ah sunnat alwudu markuu wayse sunnaha uu qofku tukado waxaan u leeyahay fadligoodu wuxuu yahay usa aanu sheegay oo wa tartiibu hadihi fi lfadli ka tartiibiha fi dikri tartiibta ay ku kala tartiibay xagga fadliga waa si aanu sheegay oo macnaha waxaa ku fadli badan ciidaha kusufaanka istisqaaga witriga rawaatibda taraawiixda duxada taxiyada sunat alwuduga ugu dambeeya si aanu sheegay bay u kala fadli badan yihin wey annaflu luqatana ziyaada weeye wa sharcana maa alabahu sharcu wuxuu doonay baa la alabana hayra jaasimin doonin aan go-nayn wanawaafilu salaati kaiira waa farabadan yi minhaa waxaa ka mid ah alciidaani labada ciidood walkusufaani labadii madoobaad walisqaau roobdoodi walwitru iyo witrigii warawaatibu sunayaasha rawaatibta la yidhaahdo wataraawiixu iyo taraawiixda waduxaa iyo salaada duxada la yidhahdo wataxiya taxiyatulmasjidka wa sunat lwudu sunnaha weysada wa tartiibu haadihi salaadahan tartiibintooda fi lfadli xagga kala fadli badnaantooda ka tartiibihaa si ay u kala tartiibsan yihiin weeye fi dikri xagga sheegidda isagaa sheekhu inoo soo celin doonaa mid walba yacnii ka hadal gaar ah ayuu inoogu samayn doonaa oo mid walba si gaara ayuu inoogu soo qaadi doonaa ka inoogu joogo